kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta qiimaha laho waa toddobiiyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun iyo saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada baraasalis ee dalkaasi biljimka ayaa lagu soo gabagabeeyey shirkii higsiga cusub ee new deal kaasi oo looga hadlayay arrimaha dalka soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana loogu yaboohay bilyan euro taasoo ah lacag aad u fara badan waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gabagabadii shirkaasi ka hadlay sheegay in ay dowladda federaalk ee soomaaliya baahideedii soo gudbisay looguna yaboohay lacagahaasi asigoona tilmaamay in lacagahani ay yihiin kuwo ay leeyihiin dhammaan bulshada soomaaliyeed qaybeeda kala duwan meel kastoo ay joogto madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale carabaabay in lacagahani aysan qayb ka ahayn ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya kuwaasi oo dowladda federaalk ah ka gacan siiyay inta badan gacan ku-dhigidda goobaha ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya maleeshiyaadka iyaga dagaalada kula jira ee ka tirsan al-shabaab waxa uuna sheegay lacagahaasi in wax lagu qaban doono saddexda sano ee soo socota ee u hartay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa halkan kusoo gabagaboobay shirkii loo yimid brasalis oo new dealka ahaa sida aad la wada socotaan lacag ka badan milyan ama bilyan bilyan oo euro ayaa lagu ballan qaaday in soomaaliya lagu saacidaayo wuu ka duwan yahay shirkan shirarkii hore oo dhici jiray wuxuu uga duwan yahay baahidaasi ballanqaadkaas waxaa lagu sameeyey baahida iyo muhimmadaha dadka soomaaliyeed ay soo bandhigeen guud ahaantooda kadib saddex bilood oo wada tashi ballaaran oo la wada sameeyey kadib ayaa waxaa lasoo cayimay baahida baahidaasina dalka soomaaliya intiisa badan oo dhan waa wax laga soo ururiyey ballanqaadka maanta la sameeyey marka waxaa lagu sameeyey baahidaas dadka soomaaliyeed ay leeyihiin hay-ado kale oo ama international n g o ama ciidamada amison ama cid kale oo lug kuleh ama iskale lacagtaan ama wax kuleh ma jirto lacagtaan dhammaanteed waxaa iskale dadka soomaaliyeed waxaana muxuu ahay loo sameeyey loo ballanqaaday lagu heshiiyey in la dhiso mekanism ama qaab lagu maamulo lacagaha dowladda soomaaliyana ay u tahay hoggaan internationaliska lacagta bixiyeyna ay qayb ka yihiin sida lacagta loo bixinaya lacagtan waxaa loogu talagalay saddexda sano ee soo socota soomaaliya guud ahaan meel walboo ka mida inay gaarto hadday tahay education hadday tahay health hadday tahay security hadday tahay muxuu ahay justice iyo systemkeena cadaaladda hadday tahay reconciliation and peace building dib u heshiisiinta iyo nabad dhisidda iyo dowlad dhisidda intaas ayaa loogu talagalay lacagta dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay dilalkii dhowaan ka dhacay dalka soomaaliya kuwaasoo loo geystay horjoogayaal ajnabi ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo u kala dhashay wadamada britain iyo maraykanka oo lagu kala magacaabi jiray aw mansuurul amerikiya oo loo yaqaano cumar xamaami iyo sidoo kale usama albirdani oo dilalkooda uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi baay ee gudaha dalka soomaaliya waxa uuna sidoo kale tilmaamay madaxweynaha soomaaliya inay muujinayso isku-dhacyadii ugu dambeeyey u dhexeeyay kooxaha kasoo horjeeda dowladda ee al-shabaab in ay ku guuldaraysteen arrintii militari ee markii hore ay kaga soo horjeedeen dowladda soomaaliya waxa uuna sidoo kale carabaabay in maalin walba la maqli doono dilka hogaamiyaal cusub oo ka tirsan kooxdaasi markii guuldaro timaado muxuu ahaay guushu mar walba waa lagu naaroodaa waana la jecel yahay laakiin guuldaro markay timaado fara isu fiiqfiiq badan a yimaada nimankan shabaaba guuldaro weyn ayaa ayaa qabsatay oo dhinaca militariga ah marka burburka unbay qayb ka tahay dagaalkaas dhexdooda ah kuwo hore oo waaweyn oo muhiim ahayna waa tii beri dhaweeto lagu dilay meesha la yidhaahdo baraawe shabeellada hoose nimankanna waatan hadda la sheegay ajnabiga in lagu dilay gobolka maxaanku raa baay ee magaalada diisoor agagaarkeeda dabcan dagaalka uu sii socdaa beri iyo beri dambana kuwo kaloo la dilay unbaad maqli doontaa marka waa dhammaadkii shabaab waay waxaan arkayn jaaliya hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaana kusoo aadaya xilli maalmo ka hor qaybo ka mid ah gobolkaasi baay lagu qaarajiyey labada horjooga ee ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab ee ayaga ajaanibta ahaa iyadoona kal hore sidoo kale axmed godone ciidamo ka amar qaata ay dileen ku-xigeenkiisii koowaad ee ibraahim afqaan oo asigana lagu qaarajiyey gobolka shabeellaha hoose qaybo ka mid ah wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ay ka qayb ka yihiin xildhibaano kasoo jeeda gobolada baay iyo bakool ayaa lagu wadaa in safarro shaqa ay ku gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay socdaalka wafdiga ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen dowladda federaalk ah ee soomaaliya wafdiga oo isugu jiro mas-uuliyiin iyo sidoo kale xildhibaano kasoo jeeda deegaanadaasi ayaa lagu wadaa in wadahadallo ay la yeeshaan maamulka gobolka iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan halkaasi dooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay wadeen qorshe ay ku doonayeen in ay ku dhisaan dadka deegaanadaasi iyo siyaasiyiintaba maamul goboleed la baxday la magacbaxay koonfur galbeed ee soomaaliya oo laisugu keenayay ilaa iyo lix gobol inkastoo aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey balse mas-uuliyiin dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ee ay ka mid yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin caan ka ahaa dalka soomaaliya oo uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee baarlamaankii kumeel gaarka ahaa shariif xasan sheekh aadan ay wadeen ololo ay ku doonayeen in ay ku hirgeliyaan maamul goboleedkaasi halka aad warkaasi kala socotaan waa wardhe rediyo waxaa sii kordhaya boobka lagu haya ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika iyadoo sida ay ku waramayaan ganacsato soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkaasi ee boob loo geystay ilaa iyo sagaal boqoloo dukaan
kan ayaa cagti la mariyey dhaawacyo yaryar dadku waa soo gaareen laakiin hadda wax aan dhihi karno waa sakarada ama isbitaal la geeyey ma jiraan laakiin dhaawacyo dhagax iyo waxyaala soo gaara waa jiraan bukaano dhul lagu gooy oo laga gaaray oo dabdamisiyada laga gaaray waa jiraan laakiin waa sida lagu sheegay inta dukaan a b e sagaalka boqol ka badan weliba ka badan yihiin aad iyo aad ayaa wixii dhan waa dadki dadki waxay gacan ku hayaan mala alaabtooda wax walba waa dhaqaatay intii lasoo caawin kara waa lasoo caawiyey wixii kale lasoo caawin karana naftada waa soo badbaaday waxaa la aadan maxamuud cumar waxaan joognaa gaar ahaan location la dhahaa isweyda waa dadka meel si guud u soomaaliya dhammaan u saameeya khaasatan anigu dukaankaan joognay aniga iyo yar kale soomaaliya saddex yar kale adigu ku maqnaa aniga kale joognay saddex saac subaxnimo reysanaya ee noo soo galay abaabkaysa aad usoo jiiyeen waa la dagaalanay dhaliyaal dulsi iyo waxaan kuu tuurnay adigoo soo jibay calaa kulli xaal markuu soo jibay intaysan gudaha soo jibin annaga ka baxnay wixii maqan iyo wixii markaas kaasi aan wadanay naga qaat naga qaateen dukaankay galeen
boobka iyo tacadiyada muwaadiniin u dhalatay dalka koonfur afrika ay ku hayaan dadka soomaaliyeed ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay qusulka soomaaliya eeee dalkaasi koonfur afrika maxamed cali mire oo dhankiisa sheegay in ay jiraan dukaamo la boobay balse carabaabay inaysan waxba ka jirin tirada ay ku waramayaan dadka dukaanleyda ee ku dhaqan dalkaasi waxaa jirta in uu jiro boobkaas waa jira muwaadiniin badan oo soomaaliya oo arrintaas saameyn ay ku yeelatayna waa jiraan sida ay noo sheegayaan booliiska gobolka eastern cape oo magaalada b e ay hoos timaado laakiin nasiib wanaag wax dhimasho ah ilaa hadda ma jiraan oo dhanka soomaaliya waxaa jira shaqs muwaadiniinta waddanka ah oo dhintay waxaa la sheegaya in dukaamo afartan ilaa konton u dhow la billaqaystay qaaladda waxay la xiriirtay maamulka ka jira meesha khaasatan ciidanka booliiska waddanka la hadlaya hadda maskaliya ku-xigeenka booliiska gobolkaas waxaan kala qaadanaynay xogta ah riboodka waxa jira waxaan ka codsanayna oon ku dhiirigelinayna in la badbaadiyo nafta muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dadka kaloo ama sawaadkaan ha ahaadaan ama ajaanibta kale waxayna ahayd shil si lama filaana ku bilaabmay horta waa marka koowaad xogta dhabta ah oo sagaal boqol iyo kun iyo ma jirto lamana hayo dadka ugu dhow oo hayaana waxay isku khilaafsan yihiin afartan iyo konton waxaa la rabaa xogta laftigeed waa muhiim sagaal boqol oo dukaan oo soomaaliya ay hal magaalo ku leedahay ama hal dhowr tuulo waa waa lambar badan inta badan ganacsatada ku dhaqan magaalada boort elizabeth ayaa dhibaatooyin waxay kala kulmayeen muwaadiniin u dhalatay dalkaasi kuwaasoo boob iyo handadaadba muddooyinkii ugu dambeeyey ku hayay warkii oo aad kala socoteen wardhay rediyo akhyaarta qiimaha le waanaga itaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo